wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta xogta qaranka oo laga dhisayo magaalada muqdisho madasha dhagaxdhigga waxaa goobjoog ka ahaa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka mudane mustaf yaasiin iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda soomaaliya mudane jaamac xasan khaliif wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta ayaa ka warbixiyay muhiimadda dhismaha xarunta xogta qaranka dhagax dhigaynaa dhismihii xogta qaranka xogta keedka xogta qaranka ama xarunta xogta qaranka runtii oo baahi weyn loo qabo dadaal dheer ka bacdi falilahi alxamdu doorashooyinka aanu kala dooranaynay meelaha laga samayn karo yay tani waxay u ahayd baddig iyo muhiim meeshan aan taagannahay taarikh gaaray leedahay annaga nagu leedahay dhismahan bandhulkan dhismayaal baa ka dhex dhisnaa dad baa isticmaali jiray ma rabna inaanu ka hadalno haddeerto xaaladaan soo marnay dhulka annagoo leh waddanka leh haddana ilaahay subxaana wa tacaala waa nagu guulaysiiyey inaanu helno waana u mahadnaqaynaa dhammaan dadkii nagala qayb qaatay helitaankeeda oo ay ugu horeyso wasaaradda aviationka iyo maareynta airportka iyo dad fara badan runtii aanaan sheegi karin haddeertal ka sheegi karin iyo dhammaan adeegayaasha wasaaradda iyo hay-adda iyo markaa way fara badan yihiin helitaanka dhulkan in la helo dad ka qayb qaatay runtii waxaa xusuus mudan waa ku lugeyn jirnay waa raadin jirnay in laga helo meelahan dhul laga helo dhulkaad ujeedaan meelahana waa badantase loo hela marka waa guul tani waa santarkii weeye ama waa xaruntii koowaad xarunta labaadna wasaaradda un bay noqon doonta insha allah oo back upka ah xogta waa laga shaqeeyey siyaasada loo dhisay shuruuc baa loo sameeyey xogta qofka qaranka in la ilaaliyo hay-ad weyn baana la dhiso dhisan kaydintii meesha lagu kaydin laha wey xogta wey qaranka ma geyno inagumana haboona in xogtani cid kale gacanta ku hayso waa muhiimad weyn bay runtii noo leedahay qarankana u leedahay marka waxba ku dhaaran maayo waxaan rajeynaynaa faraynaana la wadaagaynaa howlwadaansha gacanta ku haya dhismaha deg deg iyo shaqada wanaagsan baan ka filaynaa waxaan filaynaa runtii meel lagu faani karo oo ilaahay loogu mahadnaqi karo si dhaqsa inu dhammaato xaruntan ayaa marka la dhammaystiro dhismaheeda iyo qalameynteedaba waxay meel isugu keeni doontaa xarumaha xogta ee ay leeyihiin qaar ka mid ah hay-adaha dowladeeda iyadoo fursad u sii doonta inay qalabkooda keensan karaan xaruntan sidaasi darteed waxa ay xarunta fududeyn doontaa adeegyada dowladda ee ay u fidiso shacabka